بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يا إخواني في الله حين نقول احجرني قصة يوسف عليه السلام عشر كان وعشر قصة قال إلى تناد وحنا كجهد لنا مرحلة الصدحات بان كل احجرني qodobka odhanaya oo sagaalaad oo odhanayay ikhwatu yuusuf yarmuuna yuusuf bisariqa ikhwatu yuusuf tobankii wiil oo yuusuf walaalihiisa ahaa waxay sameeyeen markii aynu soo caddaynay casharkii hore in banyaamiin waxa weeye ratigiisii weelkiisii laga dhexelay suwaac almelik oo iyagu marka horena qireen qofka laga helo weelkiisa in lala harayo oo ay yidhaahdeen sidaas ayaanu ku abaalmarinaa kadalika najzi daalimiin ay yidhaahdeen man wujida fii raxlihi fahuwa jazaa'uh kadalika najzi daalimiin saasaan ku abaalmarinaa oo diinteedu ay qabtaa wayagii yiri idan nabiyullaahi yuusuf markii uu baaray waa tii allah inoo sheegay fabada'a biawciyatihim qabla wicaai akhrihi uma akhiihi huma istakhrajaha min wicaai akhiih arrintaa marka markay dhacday oo ay arkeen xaaladdii inay ku caddaatay ayay marka waxa ay sameeyeen inay iyagu naftooda beri yeelaan ayna u tiiriyaan eedan iyo sariqadan yuusuf oon meeshaba aynan ogeyn inuu joogo inay markaa ay tuhmadii dusha ka saaraan macnaha waxay u dhacaysaa waxay leeyihiin wiilkan xatooyada wuxuu ka keenay walaalkiisoo ka weyn baa waxadi jiray marka waa wax ay fir u leeyihiin oo annagu aanu shaqo ku lahayn oo annaga tobankayaga aan wax ma xadno laakiin labadaa wada dhashay oo hooya wada dhashay ayaa tuugnimadu ku jirtay oo xagga hooyadood bay ka socotaa saasay hadalku u dhacaya bal marka halkaas ayaynu arkaynaa iyo wuxuu yuusuf ku jawaabay yuusufna waa taagan yaha meesha iyagu uma qabaan marka ninkan ay la hadlayaan oo soo dhoweynaya oo la khitaabay inuu yuusuf yahay war uma hayaan waxaa socotaa arrintii allah subxaana watacaala markii hore aynu awal suura ku soo marnay waxa weeye wa awxaynaa ilayhi latunabi'annahum biamrihim haadaa wahum laa yashcuruun waxaasoo dhan iyagu ma ay garanayaan yuusuf isaguna waa garanaya allah waxa uu yidhi qaaluu in yasriq faqad saraqa akhun lahu min qabl fa asarahaa yuusuf fii nafsihi walam yubdihaa lahum qaaluu waxay yidhaahdeen ikhwatu yuusuf waa tobankii banyaamiin ma hadlayo isagu waa waa la haystaa oo waa ninka lala harayo yuusufna hadde waa ninkan wax la haraya tobankoodii baa soo haray qaaluu waxay yidhaahdeen qaaluu in yasriq haddii uu waxaday faqad xaqiiqee saraqa akhun lahu min qablu walaalkiis oo ka horreeyey oo waxa weeye ka weynaa ayaa hadda ka hor waxaday oo muxuu marka yuusuf xaday oo ay u tiirinayaan culummadu waxay leeyihiin taariikhda iyo aqwaal bay ku keenkeenayaan laakiin qowlka ugu wanaagsan waa in la yidhaahdo waa mujarad waxa ay rabaan inay naftooda arrintan kaga dhex baxaan oo ka siibtaan oo tuhmadii iyo tuugnimadii ay u tiiriyaan qof meesha aan joogin oo qaa'iba marka iyagaa naftooda beri yeelaya annagu weligay wax maanu xadine ninkaanna isku hooyo ma nihin walaalkiisaa waxadi jiray marka waa halkaasuu ka keenay oo waxa weeye waa fir bay u leeyihiin inay waxadaan wey halkaas yara marka inay kaga si waa tuhma faqad waxay dhahaan culummadu waa tuhmo beena laakiin yuusuf weligii waxa ma xadin marka qaar baa mucarikiinta iyo mufasiriinta iyo waxay yidhaahdaan waxay uga dhigayaan maalin buu awowgiis oo hooyadii dhalay oo sanam watuu ka ka xaday kaasuu burburiyey taasina daliil bay u baahan tahay waa israa'iliyaad weeye laakiin mujarad waxa weeye iyagu waxay rabaan inay tuhmadii iyo tuugnimadii iska leexiyaan oo ay isberi yeelaan oo yidhahdaan annagu ninkan war uma aanuhayn waxa uu xaday saasayna arrintu weyi qaaluu in yasriq haddii uu xaday faqad sariqa faqad saraqa akhun lahu min qablu yuusuf bay u jeedaan allah waxa uu yidhi fa asarahaa yuusufu fii nafsihi walam yubdihaa lahum fa asarahaa waa qarsaday yuusufu fii nafsihi naftiisuu ku qarsaday walam yubdihaa lahum umana muujin oo iyagii uma daahirinoo uma uunan caddaynin qaala waxa uu yidhi markaa yuusuf antum sharun makaanan wallaahu aclamu bimaa tasifuun ee fii nafsihi buu ka yidhi marka fa asarahaa xaggee loo celinayaa ha'da damiirka fa asarahaa culummadu waxay yidhaahdeen waa damiirkii baa la soo hormariyey qabla dikri intaan la sheegin kelmaddii ee waxaa loo celinayaa qowlkan uu yidhi qaala antum sharun makaana mawjeeda halkaasaa loo celinayaa bay dheheen oo macnaha laakiin fii nafsihi buu ka yidhi yuusuf kelmaddan iyagii uma muujinoo walam yubdihaa lahum oo kalaamkan uma uunan odhan idinkaa ka shar badan yuusufka aa sheegaysaan waayo tuhmad baa imaanaysa arrintii ayaa markaas dee fashilmaysa oo adigu ma yuusuf baa tiqiinay maxaa ku ogeysiiyey inuu yuusuf aanu ka shar badannahay baa imaanaysa si ayna marka taasi u imaan ayuu yuusuf naftiisa ku qarsaday oo wuxuu qalbigiisa ka yidhi antum sharun makaana ay cinda allaah idinka ayaa ka shar badan waayo yuusuf calayhi salaam dulmi ma gelin waxna ma xadin idinkuna yuusuf dulmi baad ka gasheen oo ceel baad ku rideen oo addoonnimaad u iibiseen oo aabbihiin been baad u sheegteen oo cuquuqul waalideyn baad ku dhacdeen oo yuusuf hooyadii wiilkeedii baad saa uga gasheen oo dembi baad ka gasheen idan marka idinkaa shar badan laakiin yuusuf beenna ma sheegin cidna ma dilin waxna ma xadin ayuu naftiisa ku qariyey waayo waxaa la rabaa arrintu inay yoolkeedii gaarto markii munaasibka ku ahayd in la gaaro marka fa asarahaa yuusufu fii nafsihi ay kelimaddaa walam yubdihaa lahum uma muujin qaala waxa uu yidhi ay fii nafsihi antum sharun makaana idinkaa ka shar badan makaanan xaggay macnaha cinda allaah derajada idinkaa ka shar badan yuusufkaa sheegaysaan wallaahu aclamu ilaahay baana u cilmi badan bimaa tasifuuna waxa aad yuusuf ku tilmaamaysaan haa oad ku sifaynaysaan inuu xadi jiray ilaahay baa u cilmi badan idinku waxba ma ogidin waa culammada qaar saasay mareen qaarna waxay yidhahdeen yuusuf waa carooday haddana caradiisii ayuu naftiisa ku qariyey khadiba yuusuf markay yidhaahdeen macnaha walaalkiisaa waxadi jiray buu ka carooday markaasuu kadmulkayd la yimid oo walkaadimiina alkhayda ayuu galay marka waxa uu sameeyey fa asarahaa yuusuf fii nafsihi ay fii qadabihi caradiisii buu qarsaday qaala markaasuu waxa uu yidhi walam yubdihaa lahum umana muujin qaala antum sharun makaana wallahu aclam bimaa tasifuun ay fii nafsihi buu ka yidhi marna uma muujin oo hadalkii ma una dhihin waa marka calaa kulli xaal taas ayay culummadu mareen oo waxay yidhaahdeen waa kelmaddaa waxa loo jeedo uu naftiisa ku qariyey halkaa markay gaartay marka nimankii xaqiiqadii waa arkeen iyagii baana awal xukumay in lala harayo banyaamiinna waa u caddaatay mal xallu marka waxay u soo gudbeen markaa calaacal iyo baryootan iyo inay baryaan eh, bo- ninkan casiiska oo ay naxariis iyo ludfi ka raadiyaan ha qaaluu waxay yidhaahdeen yaa ayuha alcasiizu qaaluu yaa ayuha alcasiizu kaagaan sharafta lahow waayo waa casiizu misar markaa isagaa maamulaya wax walba dadkii wax siinaya waatuu soo dhoweeyey waa markii labaad oo awrta u rarayo wax walba u diyaariyey yaa ayuha alcasiisu ninkaagaan sharafta lahow oo macnaha dee amiirka ahoo meeshii oo dhan maamulayo inna lahu aban shaykhan kabiira inna lahu ee wiilkan banyaamiina inna lahu waxaa u sugnaatou leeyahay aban aabe shaykhan waa yeel ah kabiiran ga- weynaaday ayay leeyihi macnaha waxay wadaan wiilkan aabbihii oo annagoo dhanna dhalay waa nin odaya waa yeel ah oo waxa weye aad u weynaaday waana tay horay u soo sheegeen oo yidhaahdeen sanuraawidu canhu abaahu wa innaa la faaciluun macnaha dee horay bay u sheegeen in wiilka aabbihii ku dhegan yahay marka waxay yidhaahdeen inna lahu aban shaykhan kabiira nin odaya oo waa yeela ninkan dhalay oo aad u jecel oo ku dhegan fakhud axadanaa makaanahu fakhud waxaad qaadataay oo la hartaa axadanaa mid annaga tobankayaga ka mida kaa dooratid mid naga la har makaanahu booskiisii oo isaga noo sii daa aan aabbihii u geynay waayo ballan bay ku soo qaadeen waatuu yidhi ilaa an yuxaada bikum haa lata- latu'tunanii bihi ilaa an yuxaada bikum haa lan ursilahu macakum xataa tu'tuunii mawthiqa min allahi lata'tunanii bihi ilaa an yuxaada bikum waatuu yidhi marka waatay ballan qaadeen arrintaas marka hadday iyagoo tobankoodii iska wada socdo iska yaacaya uma tegi karnee dhibtaasaan haysatee nin sharaf loo wanaagsan baa tahaye noo bedel wiilka fakhud axadanaa makaanahu Ee, innaa naraaka min almuxsiniin innaa annagu naraaka waxaan ku aragnaa oon ictiqaadsannahay min almuxsiniina kuwa muxsiniinta ah oo dadka u samafala inaad tahay oo waad noo samafasho wanaag baad noo samaysay intaa walaalkood bay la khidaabayaan warna uma haya inaan araaka min almus- waa eh, beer jileec bay ka raadinayaan iyo inuu dabco inaan araaka min almuxsiniin muxuu ugu jawaabay yuusuf qaala macaada allah waa da'bigiisii awalba markii hore gabadhiina waatuu ku yidhi macaada allah ay acuudu billaahi macaadan oo macaada allah ayuu yidhi qaala macaada allah ilaahay baan ka magan galay inaan waxaan noocaas oo kala sameeyo maxaad ilaahay ka magan gashay an na'khuda inaan qaadanno ilaa man wajadnaa mataacanaa cindahu innaa idan la daalimuun waxau yidhi qaala macaada allah ilaahay baan magan galay ka magan galnay an na'khuda inaannu qaadanno ilaa man ruux mooye wajadnaa aanu helay mataacanaa alaabtayadii cindahu agtiisa aan ka helay kaa keliyaan qaadanaynaa marka inaannu cid kale qaadanno waa dulmi ilaah baan ka magan galla innaa annagu idan haddii aan qaadanno cid kale oo aan ninkii dembigaan u haysanay sii dayno qof berii ah oo aan dembi lahaynna aan qaadanno innaa idan la daalimuun markaa waxaan nahay kuwa daalimiinta oo xadgudbay baan ka mid noqonayn mana raba inaan dulmi sameeyo marka diintiina waad ogtihiin oo idinkaa awal caddeeyey oo yidhi waxa weeye jazaauhu man wujida fii raxli fahuwa jazaau annagu ninkaanaanu alaabtii agtiisa ka helay cid kale ma qaadanayno halkaa marka waxaa ka muuqata yuusuf cibaarada uu isticmaalay wuxuu iska ilaalinayaa inuu waxa weeye been ku dhaco inuu khalad walaalkii ka galo kulli uu iska ilaaliyey wuxuu yidhi ilaa man wajadnaa cindahu mataacanaa cindahu kii aanu alaabtayadii agtiisa ka helnay hadda waa runtaasi oo waxaa laga soo bixiyey alaabtii weelkii waxa weeye e- e, jawaankii waxaa laga soo bixiyey ratigiisa saaraa marka alaabtiisii baa laga dhexelay laakiin ma uu dhihin ilaa man sariqa mataacana ma uu dhihin oo hadduu aaminsan yahay inuu xaday wuxuu odhan lahaa ilaa man saraqa mataacana kii alaabtayada xaday unbaan la harayna ma uu dhihin marka uu og yahay inuusan banyaamiin waxba xadine ay arrintaani ahayd xeelad uu yuusuf sameeyey oo isla ogaayeen weeye marka saasuu u leeyahay ilaa man wajadnaa mataacanaa cindahu agtiis aan ka helno innaa idan la daalimuun haddaannu saas samayno oo bedelno daalimiin baan noqonaynaa weye dulmina ma rabno oo dulmi geli mayno waayo qof aan dembi lahayn haddii aanu la harno dhibaatayno hadde waxa weeye daalimiin baan nahay wey calaa kulli xaal marka yuusuf waa ka diiday arrintaas oo waxa weye war cad ayuu siiyey macaada laabi ilaahay baan ka magan galay arrinka noocaas macnaha yeeli maye iyo xama dhihin arrintii waa weyneeyey ilaahay baan ka magan galay buu yidhi khaladka noocaas inaan sameeyo mana samaynayo halkaa marka waxaa inooga caddaatay qodobka waxa weeye ikhwatu yuusuf ee, waxay isku dayeen oo xaawileen inay walaalkood badbaadiyaan oo ballantii aabbahood fuliyaan laakiin qadar baa socota waxa weeye alxadaru laa yuqni min alqadar waxa weeye maa shaa allah kaan waxa weye wixii ilaahay doona waa dhacayaan yuusufna arrintan waxaa loo diyaarinayaa oo loo wadaa oo intaasoo dhan loo marayaa in yacquub iyo ahalkiisoo dhan masar la keeno oo wasiiradii iyo dariiqii ay ku imaan lahaayeen oo dhan ayaa waxa weeye la maraya sidaa daraaddeed markaa ayuu yuusuf ka diiday oo halkaa arrintii ku soo afjarantay markaa kabacdi qodobka dambe aynu ku arkaynaa bal tashiga ay tashadeen iyo iyagiioo gaar u baxay oo ka tashanaya aabbihiin maxaad ula tagtaan ninkan lala hariyey hal sana waa la haysanayaa waana la- lagu shaqaysanayaa waa la addoonsanayaaye maxaynu aabbe ula tegaynaa ilay ballan iyo cahdi baynu soo qaadnay ilaa an yuxaada bikum baa ina hortaa leh maxaa xal ah weeye casharka dambeaynu ku arkaynaa insha allahu tabaaraka watacaala laakiin yuusuf warkiisii waa caddeeyey go-aan cad buuna qaatay banyaamiinna sidaa ayuu kula haray walxamdu lilahi rabbi alcaalamiin